إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah weerar kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose meydka wiil dhalinyaro ah ayaa laga helay guri lagu muransan yahay oo ku yaala magaalada hargeysa xilli qoyska wiilka ay sheegeen in maamulku uu cadaalad darro kula dhaqmay waxaa saaka ay degnaansho laga dareemayaa deegaanadii shalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay dagaalada kula wareegeen ee ka tirsanaa gobolka bakool halkaasoo lagu soo afjaray xeryo milatari oo ay ciidamada liyu booliisku lahaayeen mid ka mida ganacsatada ugu caansan dalka ayaa magaalada muqdisho kasoo diray dhambaal tacsi ah oo ku aadan geeridii sheekh nuur macalin cabdiraxmaan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dowr u qabatay culimmada axkaamleyda ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay soo tariya dadka soomaaliyeed ee sida weyn kaga hadlaya bahdilka iyo yahaanada uu xasan sheekh kala kulmay dalka kenya oo u soo saxiixayay heshiis ra-iisul wasaaraha dalka srilanka ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkaas إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن weerar kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo la xiriira xaalad degnaanshiya ah oo saaka ay ka jirto deegaano ka tirsan gobolka bakool halkaas oo shalay lagu soo afjaray ciidamo ka tirsan liyu boolis waxaa faahfaahinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay gobolka banaadir iyo shabeellada hoose waxay ka fuliyeen howlgallo kala duwan haddii aynu ka hormarno magaalada muqdisho rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dagaal toosa ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano dhismaha warsamo indhool ee degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho isla banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay qarax la baagsadeen goob ay ku qayilayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu bartilmaameedsaday ayaa ku sugnaa suuqa degmada kaaraan goobaha sidoo kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerarada la beegsadeen waxaa ka mid ah goob fariisan u ahayd ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka halkaas oo qarax lagu weeraray waxayna ciidamadan ku sugnaayeen halka loo yaqaano xaradamaayo ee ka tirsan degmada hodan dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalad dagaal ku qaadeen saldhigyo ay degmada jannaale kaga sugnaayeen ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya gaar ahaan kuwa uganda iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ee jannaale kula sugan dagaaladan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo shalay dagaal u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ka dhacay duleedka degmada xaaji cali ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo lagu dhaawacay ugu yaraan saddex askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka sidoo kale howlgalladan ayaa ku soo aadaya iyadoo ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay shalay dagaal kula wareegeen gacan ku-haynta laba deegaan oo ka tirsan gobolka bokool halkaas oo ay in muddo ah haysteen ciidamo daacad u ah xabashida etoobiya kuwaas oo la yidhaahdo liyu boolis waxaana ay wararku sheegayaan in dagaalkii shal halkaa ka dhacay ou ahaa mid bilowday mar qura sida ay sheegeen dadka ku nool deegaanada yeed iyo caato oo muddo sannado ah ku hoos jiray gumaysiga xabashada etoobiya afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab asheekh cabdulcasiis abumuscab oo la hadlay idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaqiijiyey inay la wareegeen labadan deegaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana soo dhoweyn diiran kala kulmay dadka deegaanada yeed iyo caato kuwaas oo halkaa ka taagay raayada towxiidka islamarkaana dhulka dhigay calankii ethoobiya sida ay wararku sheegayaan dagaaladii shalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaanada yeed iyo caato waxaa khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira ka soo gaaray ciidamadii liyu booliska ee taadka u ahaa xabashada ethoobiya waa mahadsan tahay haashim haddaan dib ugu noqonno dagaaladii shalay ay xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaadeen saldhigyadii ku yaalay deegaanada yeed iyo aato ee gobolka bakool waxaa jira khasaare aad u baaxad weyn oo gaaray ciidamada etoobiya daacadda u ahaa ee xerooyinkaas ku sugnaa xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weli laga warsugayaa inay soo saaraan khasaaraha halkaas lagu gaarsiiyey ciidamadaas iyo tirakoobka oo dhammaystiran meydka wiil dhallinyaro ah ayaa laga helay guri lagu muransan yahay oo ku yaala magaalada hargeysa xilli qoyska wiilkan ay sheegeen in maamulka uu cadaalad darro kula dhaqmay maxamed muudey ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa ku waramaya in la helay meyd wiil dhallinyaro ah oo ay xabaddu ka muuqdaan ehelka wiilkan oo sidoo kale wajahay sida ay sheegayaan dhulboob lagu hayo qoyskooda ayaa si adag uga hadlay arrintaas xukun ay maxkamadda maamulka somalilan ka soo saartay dhulka ayay sheegeen in uu yahay mid cadaalad daro ah maanta halkii ay deganaayeen ee beertoodu ahayd ee ay ku dhasheen iyagiiyo aabbahood iyo awowgoodii shaniyo tobnaadba maanta in maxay hayday xaqdarre lagaga xukumo jamaal ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye maanta waa meyd qolka meydka ayuu yaallaa waxa weeyaan dhulkan muddo dheer dheer dheer ayay arrintani socotay inamadaasi way hadleen oo way hadleen oo way hadleen waxa weeyaan cid dheg u dhigtay na ma jirto waxaan maanta anigu ka hadlayaa anigu ka hadli maayo meel soka iyo reer hoose ka hadli maayo sidoo kale waxay sheegeen in ay geeri ka xigaan gardarada lagu hayo ayna iska difaaci doonaan inaa lilaahi wainaa ilay raajiin kulli nafsi daaqitilmowd waxaan maanta halkan kaga hadlayaa jamaal axmed jimcaale oo maanta afar cisho dhulkii lixdankii ilaa toddobaataneeyadii uu aabbihii iyo awowgiiba lahaa uu maanta isagoo mayda yaallo qolka maydka ilaa imikana wax dhaqaaqdhaqaaqa aanaan arag baaris baa socotaa la yidhi ninkii ku soo talagala halkaa dhulkaa annagu dhimashaannu ka xignaa imikaba ha la ogaado imikaba ha la ogaado madaxweynahay ku socotaa dhambaalkaygu waxa wallaahiya oo bilaahiya oo tallaahiya cid alla ciddii
bulshada ku nool magaalooyinka ay haystaan shisheeyaha iyo kuwa ay ka taliyaan maamulada ay shisheeyuhu dhisteen ayaa waxa had iyo jeer ay dhibaatooyin kala kulmaan maamuladaas mid ka mida ganacsatada ugu caansan dalka ayaa magaalada muqdisho ka soo diray dhambaal tacsi ah oo ku aadan geeridii sheekh nuur macalin cabdiraxmaan mahad cubayd ayaa ka waramaya xaaji abuukar cumar cadaan oo ay haatan da-diisu ku dhowdahay boqol sano islamarkaana ay saaxiib u dhow ahaayeen allaha u naxariistee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ayaa ka tacsiyeeyey geerida sheekha xaajiga oo u waramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegay in sheekh nuur ay isbarteen muddo hadda laga joogo afartan iyo kow sano islamarkaana ay marar badan soo wada shaqeeyeen wuxuu alle uga baryay inuu jannada firdowse geeyo isagoo dadka soomaaliyeed uga mahad celiyey dareenka ay ka muujiyeen geerida sheekhaasi caalimka ahaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay ka waraaba jannata firdows allah sheekhnuu macallin waa uu taxshayaha ilaahayna muuminiinta wa muslimiinta ilaahay sacaadi u duceeyeen iyo taxsiyin ka taxsiyeen alla aqbala ninkaasna waxau ahay nin adduunka intaa joogin dadka lamid ah aana ku arag sagaashan sano janaanaa soo arag u ahay isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu xusay inuu sheekha ku xasuusanayo waanooyin isaga iyo xanuunkiisa u gaar ah oo uusan weligiis hilmaamayn sheekha siyeetan iyo kowdaan isbaranay suuxata shuuco saacadaa kelabadii u horeysa u yimi waayo qalbigay kaan baxay markaanoo iska qalaanfo adduunye uu raaco iinadow sidan kuna socdaa iiga beegshay maanta waxau yili qalbiyga aakaan bixin kumana arkin hadda beriga anigu intaan joogay iyadoo mu'miniinta isoo kale aad ka badan tahay anigu ma baran isoo kale ma baran waa gartay marka muxuu ku dhahay kelimad uu ilaahay iyo addoomakiisa u dhaxayso oo asus u raadsa uuyo qancisay oon ku qancay oo iman ii siyaadisay marka waxaan ahayn ku qancasanay iyo sida adduun igu sheekeeyey
wuxuu sheegay in dad qaraabo la ah ay mar isku dayeen in ay ka dhaadhiciyaan inuu tago muqdisho laakiin uu arrintaas la yaabay wuxuu tilmaamay in sababtu ahayd sheekha oo aad u necbaa inuu ku noolaado meel ay shisheeyaha iyo qawaaniin dad sameeyeen ka taliyaan xaaji abuukar cumar caddaan ayaana xusay inuusan weligii arag wax la mid ah sheekh nuur iyo sidii uu diinta ugu dadaalay naxsabuhu kadalika walaa nusakii cala allaahi axada aad iyo aad ragaa ii diray oo iisoo dulgalay oo qaraabada oo shiika jari i yiri isagoo nawiyadeena u sheegay ilaa isagu anum xataa so sia laygu degan wan u sheegay u sheegay oo igula yaaba xataa marka magaran markaad u sheegtay marka waxay u qabaan inuu cabsimuha u jireen waa u jira waxay ahaayeen maha nacayd nacaydku nacaayo dadkan maaragtay maha ku sugan unuxusa beriga waa waa kabaran dhaafoonina ilaahay ilaahay maciisa naga dhe wax kaloo sheega ma aqaan waxaan ku ogaaso maxaan iman saasoo kale u jeclahay sida laakiin aanan aqaano sheekh boconson la yihaah iyadoo ahluqaylku badan yahay iyo culammadu badan tahay ay kala saamayn badan yihiin iyo waa usan ula kulanto ah sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo bartamihii bishan ku geeriyooday magaalada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxaa ka tacsiyey dadka soomaalida ee ku sugan dalka iyo dibaddiisa wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dowr u qabatay culimmada axkaamleyda ee gobolkaas maxamed amiin ayaa faahfaahinaya munaasabad si heer sar ah loo soo agaasimay islamarkaana gunaanad u ahayd dowro socotay muddo labo bilood ah loona qabtay culimmada axkaamleyda gobolka ayaa ka dhacday degmada aadan yabaal ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe culimmada dowrada loo qabtay oo tiradoodu gaaraysay konton iyo toddoba ayaa waxa ay aada ugu mahad celiyeen dowrada iyo maamuuska loo sameeyey meeshaan waxaan joognay laba bil aan cilmi ku wareyna runtii qaali ah oo cid walba oo soo xaadirtay oo hadda joogta oo ardada ka mid ah ay tamanihayso in loogu sii daro cilmiga runtii aan ka barana meeshaan waxau ahay cilmulxaal cilmulxaalne waxaa la rabaa qofka muslimka ayadaa laga rabaa inay barato inay u rarato waajib farducaynay ku tahay waxaa uga horeeya towxiidka cilmiga inta qofka farducaynka ku ah inay barato towxiidkeeda towxiid marka waxaan ku baranay cilmu towxiid dowrada ayaa culimmada axkaamleydu waxa ay ku qaateen in ka badan toban kitaab oo kala duwan waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu maxamed oo kelimad ka jeediyey goobta ayaa waxa uu yidhi marka insha allahu tacaala kitaabki waa lagu soo duulay hala difaaco aakhiran waa lagu weydiin doonaa insha allahu tacaala qiyaamo marka la gaaro afarta shay oo qofka la weydiinayo cilmiga meesha aad ku bixday aa ku jirtay marka jawaab aan diyaarsano kitaabka waxaa loogu gargaaraa naftii in la bixiyo maalkii in la bixiyo cilmigii in la bixiyo in dadkii cilmi la baro in la dhawaaqo gaalada saas way dadki in looga digo gaalada axkaamleyda dowrada loogu qabtay degmada aadyabaal ayaa waxa ay qaarkooda ka yimaadeen magaalooyinka ay shisheeyuhu haystaan waxayna ballanqaadeen in ay ku dadaalayaan sidii loo wacyigelin lahaa bulshada ugu dambayntii munaasabadda oo ay hadallo ka jeediyeen dad kala duwan oo ay ka mid yihiin culimmada salaadiinta iyo abwaanada ayaa waxa ay ku soo dhammaatay jawi aad u qurux badan waxa ay soo tariya dadka soomaaliyeed ee sida weyn kaga hadlaya bahdilaada iyo yahanada uu xasan sheekh kala kulmay dalka kenya waddankaas uu u soo saxiixay heshiisyo maxamed daahir ayaa ka waramaya falanqayso faadumo ibraahim ismaaciil ayaa ka hadashay bahdilaadii xasan sheekh uu kala kulmay socdaalkii uu ku tegay magaalada nairobi ee dalka kenya faadumo ayaa sheegtay xasan sheekh iyo muuse biixi in si isku mid ah loo casuumay oo loo soo diray wasiir ka tirsan dowladda kenya qofku qiimuhu isdhigaa la dhigaa madaxweynihii kenya adigii arkaya wasiirkiisi beeruhu kugu qaabilay adiga oo madaxweyne caalamka aqoonsi ka haysta oo dalkaagu u yahay muuse biixina wuxuu ku qaabilay wasiirkii beeraha inaynu horta kala soconnay oo laba dowladood kala nahay horta taasaa durbaba caddaynaysa xasan sheekh ayaa la kulmay uhura kenyatta waxaana laga qaaday sawiro uu ku bahdilan yahay oo gacmaha uu haysto uhura kenyatta anigu waxaan arki jiray nin iyo dee gabadh aroosahoo huteelada intay gacmaha isqabsadaan midba dhinac isu jiijiida intuu fays maaskaa soo xidhay ayuu gacmihii intuu qabsaday hadba dhinac kuu jiiday way tallaahi leenafaanaad lahayn ma qabati magaxxumadaad u geysatay eed weliba soomaali halka joojisood hore u joojisay maanta taalla faadumo waxa ay ka sii hadashay heshiisyada uu xasan la galay uhura kenyaata oo muddo kooban ay ka harsan tahay mudaxileedkiisa aqalkiisii intaad ugu tagtay ayuu kaa saxiixday wixii uu doonayey kaaga daraneh waa nin xilkiisii dhammaadayba bisha sideedaad bay doorashadii kenya loo dareerayaa ilaahay baan kugu dhaarshay farmaajona waxaad lahay nin mudaxileedkiisii dhammaaday dalka heshiisuma geli karo bal hadda ka waran madaxweynihii kenyana isagoo xilkiisii dhammaaday baad heshiis la soo gashay maad sugtay almiiro dowladda cusub ee iman doonta taasaad adigu la jaan qaadi lahayda dadkaadii oo kenya ay garaacayso ayaad la kulmaysaa ood la quslaysaa uhuru waa sidee damiirkaada ayay faadumo weydiisay xasan sheekh dadkaagii gobolka gado oo la garaacayo ayaad la qoslaysaa madaxweynaha kenya haddaan kuugu noqdo kenya iyadoo dadkaagii karbaasha soo garaacayso kamayoonna saa ugu guraysa oo sidaa jiidhkoodii loo cunayo ayaad intaad uguuri u tagtay xasanoo la soo qadaysood la soo quraactood ka soo noqotay damiirkaagu waa sidee markaasuu weliba mayd kenyaatiya kuu dhiibu ku yidhi u sujuud dadkaagii soomaaliyeedoo la raafo garoonno lagu xereeyeyna heedhe oo maalintiina dhaxanta iyo cadceeddu hayaan habeenkiina dheelku ku tumayo oo dawooyinkiina loo diiday xataa wandhay ismaan dhex taagin hal saacad ismaan dhex taagin si kastaba ha ahaatee dadka soomaaliyeed ayaa si weyn kaga falceliyey heshiiskii xasan sheekh laga saxiixday markii uu tegey gudaha dalka kenya waxaana si weyn loo dhaliilay oo looga soo horjeestay in qaadka kenya looga beddasho kalluunka warkan dhegaystayaal saake waxaad kala socotaan raadiyaha islaamiga alfurqaan ra-iisul wasaaraha dalka sirlanka ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkaas xildhibaanada baarlamaanka dalka sirlanka ayaa ra-iisul wasaare rani waxaay u doorteen inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalkaas kadib doorasho shalay ka dhacday xarunta baarlamaanka ee magaalada colombo madaxweynaha cusub ee sirlanka ayaa helay boqol soddon iyo afar cod halka ninka isaga la tartamaya uu helay siddeetan iyo laba cod sidaasina ay guushu isaga ku raacday ranil ayaa waxaa ku horgudboon caqabado xoogan oo ay ka mid yihiin dhaqaale xumida ragaadiya dalka sirlanka iyo sidoo kale inuu soo celiyo xasiloonnida dalka kadib kacdoonno iyo dibadbaxyo ballaaran oo saameyn ku yeeshay waddankaas bishii mey ayaa ranil waxaa loo magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka sirlanka xilli waddankaas ay ka dhaceen dibadbaxyo aad u xoogan kuwaasoo ugu dambeyn keenay in madaxweynihii hore dalkaas uu isaga cararo waddanka kadib markii ay dad caraysan ugu galeen hoyga uu ka deganaa madaxtooyada waddankaas sida ay tebisay warbaahinta sirlanka waxaa laga cabsi qabaa in mar kale ay dibadbaxyo hor leh ka qarxaan gudaha dalkaas si gaar ahaaneed magaalada caasimada ah ee colombo kuwaas oo looga soo horjeedo xilka madaxtinimada ee loo doortay shalay ra-iisul wasaaraha hore ee dalkaas warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa